أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة الحجر ayaan halkan ka bilaabeynaa darsigu caawa suuradda awalkeeda ama aayadda ugu horeyso ka bilaabmaya suuratulxijri ka mid ah suuratulxijri waxaa loogu magacaabay qowluhu tacaala walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin oo suuradda iyada markaa ku dhex jirto suura makiya weeyaanoo qur-aankii qabla alhijra nebiga lagu soo dejiyey ayay ka mid tahay suuraddan qur-aanka makiga waxyaabaha uu ka hadlo ayaanay ka hadlaysaa sida badan oo bacdiga iyo xujajkii markaa gaalada dushooda la saarayey oo iyaga markaa shubuhaadkooda iyo loogaga jawaabayey ayay aada suuradda ugu ugaga warrameysaa iyadoo laba dhinacba dadkii wax laga tusayo dhanna qudrada alle subxaanahu watacaala taas oo daliil u ah cibaadana inuu isaga keliya astaahilo iyo sidoo kale marna la cabsi geliyo marna la rajo geliyo qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi اraxmani الraxiimi alif laam ra tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisa iyo wa qur'aanin qur-aan weeyaan qur-aanka oo mubiinin wax caddaynaya oo xujooyinka aada daaha uga qaadayo rubamaa waxaa badan yowadu ladiina kuwii inta ay jeclaysanayaan kafaruu kufriyey low kaanuu hadday ahaan lahaayeen muslimiina muslimiin marka allah wuxuu ku bilaabay suuradda xuruuftan muqatacada ah ee iyagu qur-aanka mucjisnimadiisa ka warramayo dabadeedna qur-aankiibuu ka warramayo allah wuxuu yihi tilka taadaasi aayaatlkitaabi kitaabka aayaadkiisa waaye alkitaab halkan marka laba tafsiir oo ma'huura ku jirto tafsiirna waxa uu leeyahay alkitaab waxaa loo jeedaa towreed iyo injiil iyo kutubtii hore wa qur-aaninna waa qur-aankii oo laba markaa kitaabkuna wuxuu ku dhacayaa kuwii hore kutubtii hore wa qur-aaninna qur-aankeennanu ku dhacayaa tafsiir labaad waxa uu yahay alkitaabina qur-aankaa loo jeedaa wa qur-aaninna isagaa loo jeedaa oo kitaabku marka qur-aanku kitaabna waayahayo waa qoran yahay wa qur-aanin marka la leeyahayna waa mid la jamciyey baa laga wadaa oo qur-aanku waa urursan yahay oo waana jamacsan yahay oo labada wasfiba alkitaabu bimacna almaktuub wa qur-aaninna marka waxaa weeyaan bimacna aljamci qur-aanku marka waa mid la jamciyey oo is laysu soo dumay weeyaan waana qoran yahay labada wasfiba marka waa ku dhagoobayaa intaba marka waa lagu fasiraa labadaa tafsiir tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabkii aayaadkiisii weeyaan iyo wa qur-aanin ku la jamciyey mid la ururiyey ama wa qur-aanin qur-aankiiba iskaba dheh haddaad kitaabka tiraa towraad qur-aanka oo mubiinin wax caddaynaya oo xujajkiisu ay aada u cad yihiin rubamaa yawadu ladiina laba qira'a ku jirto rubamaa iyo rubamaa oo ba-da la shido waana isku macno xarafkan marka ruba waa xaraf jar ma ayaa halkan hadda la geliyey qur-aankuna waa ku keli meeshaan marka maadaani marka laba macnoba waa la waa lagu macnayn karaa xagga luqada in la yidhaha maa bimacnaa shay in laga dhigo nakira rubamaa ruba shay-un ruba shay-in la yidhaha marka rubadii markaa waa camal falaysaa ruba shay-in shay badanaa waay yowadu ladiina kafaruu marka waxaa weeyaan waa laga sifeynayaa marka ruba shay-in shay badanaa shayga oo yawadu ou jeclaysanaya aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ama in laga dhiga maada la yidhaha maa kaafa takufu can ilcamal rubada waxaa sida badan lagu yaqaanaa ficil iyada kama daba maro sida badan haddii ficil ou ka daba marayana waa in wax u ogoleysiiyo arrintaa la helo maadii marka way ogoleysiineysaa walidaalika marna waxaa lagu magacaabaa maa kaafa marna waxaa la yidhaha maa oo muhayi-a ayaa la yidhaha muhayi-a muhayi-a marka waxay tahay ficilkii yacni xarafkan rubada ayay u ogoleysiineysaa ficil inuu ka daba dhaco maada marka haddaan sidaa ku wadno maadu marka waxay iska noqonaysaa kaafata kufu can ilcamal oo rubadi waxaan ujeedaa rubadiibay marka isim baa ka dambeyn jiray maanta inuu ficil ka dambeeyay ogoleysiineysaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa inta laysku qabto ayaa waxaa la dhahayaa rubamaa waxaa badan rubada macno ahaana taqliil iyo takhiir labadaasay faa-iideysaa waxaa haalib ah laakiin inay taqliil faa-iideyso yarayn yaraan inay faa-iideysaa haalib ah waqad tufiidu takhiira waxaana dhacda inay takhiir iyo badnaan faa-iideyso hadda marka takhiir bay faa-iideyna meeshaan sida kamtu ay haalib ugu tahay takhiir inay faa-iideyso takhiir badnaan iyo inay faa-iideyso sida kamtu ay haalib ugu tahay ayaa marka rubaduna taqliilay haalib u tahay waqad inay takhiir faa-iideysana waa dhacdaa hadda marka takhiirkaas macnaheedan kuwa ayaa lagu wadaa oo markaa rubamaa waxaa badan baa la leeyahay marka ayb iyo wad marka rubada markay maa gashana sida badan luqada ficilka ka daba dhacayaa maadi buu u badan yahay hadda ficil mudaaric baa halkan yaala ficilkan mudaarice mustaqbalka ah macno maadi buu iska wataa maadaama waxaani ay dhici doonaan oo aakhiro ay dhici doonto sidan in gaalku tamaniyo inuu muslim noqdo maadaama ay markaas aada u badnaanayso lana hubo aakhiro inuu tamanin doono ilaa kalaam allah sheegaye kalaamka allana taxqiiq iyo yacnii yaa laga yaa laga qaadanaya taxqiiqa marka maadaama uu macnaha yawadudani mudaarican inuu dhacaya la hubo ka-anamaa isagoo dhacay oo kale wa waa iyadoo la yidhi rubamaa wadda aladiina kafaruu iyadoo la yidhi waa intaas oo marka mabaaxid oo luqa ah ayaa aayadda marka ku jirta rubamaa waxaa badan yawaddu ladiina kuwii inay tamaninayaan yaa badan kafaruu kufriyey low kaanuu muslimiina kownahum ahaanshahooda inay tamaniyaan baa badan muslimiina muslimiin inay ahaadaan sidaa inay tamaniyaan baa aada u badan lowdaani marka markaan saa leenahay masderiyaan ka dhignay kaanuudan iyo waxa ka lowda iyo kaanuudan masder ka dhalaalinay fii maxalli nasbin mafcuulu yawaddu waaye ayb marka rubamaa waxaa badan yawaddu ladiina kuwii inuu tamaninayo kafaruu kufriyeen low kaanuu ahaanshahooda yacnii inay ahaadaan un muslimiina muslimiin inay ahaadaan yacnii ahaanshadaa inay tamaniyaan baa aada u badan oo ay sidaa jeclaystaan goormay jeclaysanayaan marka markay dhimanayaan waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray marka mu'miniintii naarta laga soo saaro oo iyagiina naarta lagu koobo oo qofka ugu dambeeyo muuminka tawxiidkiisa naarta looga soo bixiyo sababkiisa markaa waaye marka ay tamaninayaan oy jeclaysanayaan inay muslimiin ahaadaan darhum dar ka tag hum iyagii iskaga tag ya-kuluu ha cuneen wayatamatacuu ha iska raaxaysteen wayulhihim ha mashquuliyo alamalu ididiilada yaa mashquulinayso fa sawfa jeer dambe ayay yaclamuuna ogaan doonaan mar dambey garan doonaan ay ogaan doonaan dar iskaga tag nebi moxamed oo hum gaaladii iskaga tag kuwaa ya-kuluu ha iska cuneen fi dunyaa yacnii adduunyada dhexdeeda waxaa ku cuneen wayatamatacuu ha iska raaxaysteen min ladaatihim macaanyaalahooda ha ku raaxaysteen wayulhihim ha iska shuqliyo alamalu yididiilada beenta ah oo nolosha dheer oo ay tamaninayaano waad noolaanaysaa iyo waxaas baad samaynaysaa iyo waxyaabaha amalka beenta iyo ididiilada fa sawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan markay cadaabka alla caayinaan oo ay arkaan ahlucilmiga marka meeshaa darhumta ku jirtaa waxay yidhahdeen waa guulguul iska daa macnaha waa guulguul baa ku jiro iskaga tag kuwani fa sawfa yaclamuunana waa tahdiid iyo guulguulitaan labaad waayo iyadana mar dambey garan doonaan iyada lafteeda tahdiid baa ku jiro ayib meeshaa marka waxaa kaloo iyadana aayadda ku sugan ama mufasiriinta qaar ay ka qaateen qofka mu'minkaa sha'nigiisu maaha inuu wax cuno iska raaxaysto nolol uun keliya ka fekero laysa min sha'ni lmu'min qofka mu'minka ee asaa'iru ila allah ilaahay xaggiisa u socdo aakhirow ka walwalayaa qabrigii buu ka walwalayaa sha'nigiisu marka inuu inta iska cuno iska cabo ee shahawaadkiisa iska koro intaa noloshiisu sidaa inay ahaato ma aha shaniga muminkana sidaa ma aha ayb marka haddii qofkii muumin isaga oo de markaa islaamnimadii markaa yacni jahli kaga sugan oo sidaa xaalkiisu hadduu noqdo oo noloshiisaba ay noqoto wax un inuu wax cuno ama uu yacni nolol un keliya muhiimadiisu ahaato ee aakhiradii iyo waxyaabaha hadduu ka dhoohanaado isaga laftiisa cadaabkaa allah ku dhacayo oo halis u yahay wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa walahaa kitaabu macluum wamaa ahlaknaa ma halaagin min qaryatin ay qaryatan qaryo ma aanan halaagin ahla qaryatin qaryo dadkeeda ma aanan halaagin ilaa walxaal lahaa waxaa u sugnaaday qaryadaasi kitaabun ayaa u sugnaaday mid la qoray kaas oo macluumun la yaqaano oo ilaahay agtiisa laga ogyahay baa u qoran maa tasbiqu ma hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ma hormarayso ajalahaa waqtigeeda ka hormari mayso wamaa yasta'khiruuna mana dib marayaanoo ka dib mari maayaan waqtigooda labadan aayadoodna ilaahay wuxuu tilmaamayaa dadka waqtigooda iyo noloshooda in laga faaruq noqday mar hore oo nin walbaa intuu noolaanayo ay tahay wax la qoray macluum ilaahay agtiisa ka ah ninna ka hormari maayo ninna ka dib mari maayo arrintaa iyadaa marka qofku waxay u tahay markaasi yididiiladan tirada badan bay ka goynaysaa laakiin bani aadam shanigiisu wuxuu yahay sida nebigu sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi laba dhagax buu nebigu tuuray dhagax buu tuuray meel ayuu ku riday dhagax kaleu tuuray meel ka foguu ku riday markaasuu wuxuu yidhi haadaaka ajaluhu dhagaxaas shisheeyo bani haadaaka amaluhu dhagaxaas shisheeya bani aadamka yididiiladiisa waay iyo rajada iyo meesha uu ka shaxayo wahaadaaka kaaganna midkan sokeeyana ajaluhu waa waqtigiisii waqtigiibaa sokeeyo waxa uu rajaynayaa shisheeyo oo xaggeeyo markaa siduu u socdo waqtigii markuu ku gaaro maa tasbiqu min ummatin ajalaha wamaa yasta'khiruun wamaa ahlaknaa ma halaagin min qaryatin ay ahla qaryatin qaryo dadkeed ma aanan halaagin ilaa haddii aan ilaa walxaal lahaa waxaa u sugnaaday qaryadaa dadkaasi kitaabun maktuubun shay la qoray baa u sugnaaday kaas oo macluumun la og yahay ay ajalun ajal ajalka oo madruubun la yeelay laa yataqadamu calayhi uusan ka hormaraynin maa tasbiqu ma hormarayso min ummatin ay ummatun ummad ajalahaa waqtigeeda ka hormari mayso marka mintu waa sila waa zaa-ida waa maa tasbiqu ma hormarayso min ummatin ay ummatun wax ummad ah oo hormarayaa ma jirto ajalahaa waqtigeeda kama hormarayso wamaa yasta'khiruuna mana dib marayaan oo waqtigii alla ugu talagalay mowdka xaggiisa kadib mari mari maayaan haddii la cadaabayo iyo haddii kalaba ayb waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun mushrikii quraysh iyo marka madaxadeygoodu alla ka waramayaa ilaahay wuxuu leeyahay waqaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy dadow yaa ayuhaa hoy alladii kii midkanow nuzila lasoo dejiyey kan nuzila la dejiyey calayhi isaga korkiisa addikru dikriga lagu soo dejiyey qur-aanka inaka adiga lamajnuunun mid waalan baa tahay oo junuun u saaxiib ah low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maa noola timaadid bilmalaa-ikati malaa-igtii maad noola imaadid in kunta haddii aad tahay min asaadiqiina kuwa run mid kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay maad malaa-ig noola noola timaadid maa nunazilu ma dejinayno almalaa-ikata malaa-igta ma soo dejinayno ilaa bilxaqi cadaab un baan la soo dejinaynayo wax kale la soo dejin mayno wamaa kaanuu ma ahaanin iyagu idan markaa ama goortaa mundariina kuwa loo koranayo ama la sugayana ma aha iyagu inaa anagu naxnu inagaa nazalnaa dejinay addikra dikriga inagaa soo dejinay wa inaa anagana laxaafiduuna kuwa ilaalinayaan nahay lahu lidikri dikrigaa kuwa xifdinayo ilaalinayaan nahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii carabta ama mushrikii quraysh ee nebiga la yacni laga soo bixiyey dhexdooda waxay yidhaahdeen yaa ayuhaa hoy alladii kiyow yacni midkaagaanow nusila lasoo dejiyey calayhi isaga korkiisa addikru midkan qur-aanka lagu soo dejiyeyo marka macnuhu maahan inay qur-aan rumaysan yihiin hadda waa jees jees midkan qur-aanka sheeganayo in lagu soo dejiyey saasay ka dhigan tahay mufasiriintuna marka macnahaas ayay ka tilmaameen ayb ay lqur'aan wa araaduu bihi muxameda sala allahu alayh waali wasalama midkaana ay tilmaamayaan waxay ujeedaan nabiga sala allahu alayhi wasalam istihzaa iyo jees jees bayna sidaa uleeyihiin inaka adiga waxay yidhaahdeen lamajnuunun baa tahay mid waalan oo junuun iyo waali yaa kugu sugan ee markii horeba maynan dhehaynin waa waalan tahay intaan lagu soo dejinin waxyiga oo insaan wuxuu ahaa yacni caqligiisa ay ka faa'iideystaan xikmaddiisa ay ka faa'iideysanayaan ammaanadiisa iyo dhexjoog dhexjooggiisu wuxuu ku ahaa dhexdooda wax fiican oo moxamed ulamiin iyo moxamed usaadiq iyo weligood kumaynan jarribin ee khiyaano iyo been iyo waali toona ee markii waxyiga uu la yimid ee alle cilmi fara badan uu ku shubay miyaa marka uu noqday mid waalan waa la yaabay wa qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiin maka waaye yaa ayuhaa hoy aladii kii nusila kan nusila lagu soo dejiyey calayhi isaga korkiisa addikru qur-aankan lagu soo dejiyey innaka adiga lamajnuunun baa tahay bay yidhaahdeen low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maa noola timaadi low haddii maa laga dabamariyo low maa ay ku timaado macnuhu waxay tahay waa taxdiid min adawaati taxdiid ayay ka mid tahay bara baraarujin yacni hallaa ta'tiinaa oo kale waay maa noola timaadin yani noola imaaw bay ka wadaan marka taasi waa boorin ayaa ku jirta low maa ta'tiinaa hallaa ta'tiinaa maa noola timaadid oo noola kaalaydid bilmalaa-ikati malaa-igti in kunta haddaad tahay adiga min asaadiqiina kuwa runta sheegayo haddii aad tahay oo anaka nabiyun inaka nabiyun inaad tahay taa haddaad yacni run ku sheegaysid ma malaa-ig noola timaadid adiga ku kaalmayso kuna rumayso maa nunazilu lmalaa-ikata maa nunazilu ma dejinayno almalaa-ikata malaa-igta ma soo dejinayno ilaa bilxaqi unbaan la soo dejinaynaa alxaqina meeshan cadaabkaa laga wadaa ee ilaa bilcadaabi baan malaa-igta la soo dejinaynaa ayib meeshaas marka qiraa'ada kale waxay leedahay maa tanazalu lmalaa-ikatu malaa-igtu ma soo degaysa waay ilaa bilxaqi unbay la soo degaysaa ayb meesha marka ahlu kuufa iyo waxay aqriyeen marka laga reebo shucba ee almalaa-ikata shucba shucba isagu wuxuu aqriyay almalaa-ikatu ta-da oo markaa la godo zaydana marka ayb waa fatxiyey isaga nacam ayb inta kalena marka waqara'a albaaquuna bitaa-i wa fatxihaa tanazalu ayay aqriyeen inta kale ayb isaga marka shucba tunazalu buu aqriyay tunazalu lmalaa-ikatu maa tunazalu lmalaa-ikatu malaa-igta lama soo dejiyo waay maa nunazilu lmalaa-ikata malaa-igta ma soo dejinayno maa tanazalu lmalaa-ikatu malaa-igta ma soo degayso inta waa isku macno on macnuhu isma bedelayo ilaa bilxaqi un baan la soo dejinaynaa cadaab shaygii xaqa ahaa ee dhabta ahaa baan la soo dejinaynaa ay bilcadaabi waay marka cadaabkan aad degdegsanaysaan bay la imaanayaan waana laydin xaaqayaa markaas wamaa kaanuu ma aynan ahayn iyagu idan wamaa kaanuu maaha ma ahaanin iyagu markaa idan markaasi mundariina kuwa loo suganayana ma ahaanayaan markaas kuwa loo koranayo loo suganaya ma ahaanayaan inaa naxnu naza markuu cadaabka yimaado macnaha loo sugan maayo inaa inagu naxnu anaga nazalnaa waxaanu soo dejinay addikra ay lqur'aana qur-aankii baan soo dejinay wa inaa anaguna laxaafiduuna kuwii ilaalinayaan nahay lahu lilqur'aani damiirkaa lahu laba tafsiiraa ku jirta qur-aanka in loo celiyo oo dikriga ah tafsiir labaad waxaa weeye in nebi moxamed loo celiyo lianna dikrigiisa waa lasoo sheegayo yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru baa soo hormartay marka wa inaa anagu laxaafiduuna kuwii ilaalinayaan nahay lahu limuxamedin nabiyullaahi maxamed innagaa xifdinayno labadaa tafsiirba waa jiraan kan horaasa loo badan yaho qur-aankii innagaa soo dejiyna innagaana xifdinayno maxaa laga ilaalinayaa marka waxaa laga ilaalinayaa ziyaado iyo naqsi shayaadiinta inay wax ku daraan ama ay wax ka nuqsaamiyaan ama ay bedelaan ayaanu ka ilaalinaynaayo laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi tanziilu min xakiimin xamiid ibliis marka uma imaado baatilka uma yimaado hore iyo gadaalba ugama imaan karo oo allah ka ilaaliyey kana xifdiyey meeshaas marka qur-aanka sida loo xifdiyey sidee waayo marka ma alfaadiisa keliya unbaa ilaahay xifdiyey oo macaanidiisii lama xifdinin miyaa mise alfaada qur-aanka iyo macaanida labadaba waa la xifdiyey labadaba waa la xifdiyey lianna maxaa yeelay labada horta tee maqsuud ah qur-aanka macaanidiisa miyaa maqsuud ah mase alfaadan meeshan ku qoran baa maqsuud ah keliya laa shaka waxa maqsuudkaa waxaa weeyaan qur-aanka alfaadiisa iyo macaanidiisa labadaba weliba macaanida ayaa aada usii muhiimsanoo maxaa yeelay de macaanidii haddaan la fahmin ilaahay ujeedka qur-aanka usoo dejiyey waa in lagu tadaburo tadaburkana macnou ku xiran yahay in la fahmo afalaa yatadabbaruuna alqur'ana am calaa quluubin aqfaaluha afalam yadabaruu lqowla am ja'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum lwaliin ilaahay marka qur-aankii ha lagu tadaburuu yidhi ha lagu camal faluu yidhi haddii marka macaanidiisiiba aan la heli karin ama aan la fahmi karin qur-aanku meelow u socdo haddii macaanidiisa maxfuud aynan noqonin laa shaka waxaa ah marka qur-aankii inaan la xifdininba markaan qur-aankii marka sida alfaadiisa loo ilaaliyey oo musxafkan aan ziyaado iyo nuqsaan midna aan loogu keeni karin ayaa macaanida qur-aankana qofkii rabo macaanidiisa saxda ah inuu gaaro ilaahay subxaanahu watacaala diyaaro uga dhigay macaanidu way dhici kartaa dadka qaar inay ka been sheegaan qaar inay qaldaan waa suuragal laakiin macnaha saxda ah ee qur-aanka in adduunyada dhan laga waayo suuragal ma noqonaysa oo ninkii inuu hanuuno rabo hanuunkii ilaahay waa yacni dadaalay wax hanuuniyo u baahda ma weynayo waa helaya xujada ilaahay cid oogto dhulka korkiisana la weyn maayo ilaah nabigu sal ll slam wuxuu yidhi laa tazaalu طaa'ifat min umatii daahiriina calى اlxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtiya amr اllah imaamu اlbukhaari iyo yaziid bnu haaruun iyo cali bnu اlmadini iyo dhammaanna waxay ku fasireen dadka ahlu cilmiga ah oo diinta yacni nebiga sala allahu calayh waali wasalama ka dhaxlay isla markaana dadka ku dhex faafiyo sidii nebigu sala allahu calayh waali wasalam uga tegay iyadoo ah meeshaa marka haddii qur-aanka macaanidiisuna waa maxfuud aan dhahno maxaa lagu xifdiyey qur-aanka waxaa lagu xifdiyey luqadiisa kow oo maanta ninkii luqa carabiya inuu barto rabo waa helaa oo waa taas ayoo luqadii carabiga waa la qoray waa diiwaan gashan tahay naxwadii baa la qoray sarfigii baa la qoray balaaqadii baa qoran adabkii carabta iyo dhaqankii carabta la diiwaan geliy waa la bartaa culimada marka way akhriyaan dadkana waa baraan maxaa looga danleeyay qur-aanka in la fahmaa la rabaa ilaahay marka luqadaa carbeed isagaa xifdiyey oo ilaaliyey maanta hadda yacni cid maal ku bixinaysa ama ku dadaaleyso badan ma jirto laakiin dadku waxay u baranayaan inay qur-aanka fahmaan nin walba isagaa rabo intii ilaahay qalbigooda iftiin uu geliyey waxaa kaloo la xifdiyey axaadiidtii qur-aankan lagu fahmi lahaa oo axaadiidta nebiga sala allahu calayh waali wasalama dad ayaa intay qoreen diiwaan geliyeen bukhaari iyo muslim oo ahlu ahlu cilmigu ay ku ijmaaceen waxaa kitaabkooda ku sugan sixadiisa ee ummad yacni kutubtii kale sidoo kale abu daawuudkii tirmidigii nasaa-igii haddana dadka wax warinaya axaadiidtii waa la kala saaray oo maanta xadiidka saxiixa ah iyo midka daciifka in la ogaado waa fududahay oo marka nebiga sala allahu calayh waali wasalama sida uu u cibaadeysan jiray maanta waa helaynaa iyadoo diyaarna o aan helaynaa oo hadda marka yacni aan laga been sheegin ayuu yaallaa ta kale marka waxaa kaloo wainaa lahu laxaafiduun ku guda jiro qofkii isku dayo nebiga inuu ka been abuurto cid ka shiftaa lama weynayo nin waxaa jiray marka axaadiid badan kusoo daray axaadiidta ayaa markaas baa marka inta la qabtaybuu qirtay waa la dilaayey marka intii meesha tiirka loo sii wadaybuu wuxuu yidhi waxaan kusoo daray diintiina intaasoo kun oo xadiid oo a waxna aan ku xalaalaynayo waxna aan ku xarimayo markaasaa wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa baa la yidhi laakiin intaas aada sheegtayna yaciishu lahal jahaabidatu culimaa u noolaa la yidhi kala saarayso waxaad adiga yacni warkaaga iyo warka nebiga culimo kala saartaa la helayo waficlan waana dhacday oo bukhaari cabdullahi bnu lmubaarak cabdiraxmaan bnu mahdi yaxya bnu saciidin alqataan wahaakada nacam ninkii xadiidka ilmaam iyo mumaaraso uleh waxau dareemaa diintan sida loo ilaaliyey wax loo ilaaliyey inaynan jirin ayuu dareemayaa maanta nebiga in sanad lagu gaaro haddii la rabo waa la helaa qofku wuu helayaa kutubtan bukhaariga iyo muslimka sidaad u wada nebigay ku gaarsiinayeen salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh diinahan kale kirishtaanka iyo yahuudiyada mid gaari karta sanad ku gaari karta nabi muuse ama nabi ciise male ayb meeshaa marka waxaa dareemaya xifdigu marka in macaanidaa dhan uu ku jiro waxaa kaloo ka mid a tafsiirkan aan akrinayna laftiisa aayaddani waxa ay ku fasireen asxaabu rasuulillaahi sanad baa lagu warinaya isaga laftiisa ibnu abi xaatim baa warinaya dabari baa warinaya way badan yihiin kutubaha intuu ka bilaabo isaga iska bilaabo xadathanii fulan qaala xadathanii fulan siduu u wado can ibni cabaas uu ku tegayaa mujaahid buu ku tegayaa xataa tafsiirka qur-aanka ee saxaabada laga warinayo waxaa lagu leeyahy midkaan ibnu cabaas kama ansixin fulana sanadkiisa ku jiro midkani waa ka ansaxay sanadkiisu waa saxiix haakada fiqhigii waa la diiwaan geliyey wixii qur-aanka iyo xadiidka laga istimbaaday oo culimada istimbaadkoodii iyagana kutubaa lagu qoray oo maanta yacni waa helaynaa a'imadii islaamka ka shaaficiyi wa maalik wa axmed wahayrihim min al a'ima iyaguna aqwaashoodii ay kala soo baxeen qur-aanka iyo sunnada iyadoon waxba lagu darin baa la dul istaagi karaa marka diin maxfuud ah oo la ilaaliyey baan haysanaa taasna marka qofkii haddee ilaahay uu wax ka baray ama uu wax ka fahamsiiyey nicmo u haystaa nin walba intay ula ekaataba meeshaa marka wa inaa lahu laxaafiduun qur-aanka u asal ah wax allaale wixii qur-aanka lagu fahmi lahaana ilaahay dadka waa u fududeeyey waana xifdiyey inaa inagu naxnu anaga ayaa nazalnaa dejinay addikra qur-aankii annagaa soo dejinay wa inaa inaguna laxaafiduuna kuwa ilaalinayaan nahay lahu lilqur'aani qur-aanka ilaalinayaan nahama dikriga dadka qaar marka waxaa jiro qur-aankii maadaama waa xifdinay alla uu yidhi xadiidka maadaama uusan waxay u maleeyaan inaan la ilaalinin la xifdinin wuxuu ku leeyahay marka aniga qur-aanka bisaan qabsanaya xadiidka nebigana ma rabo iga dhaaf sababta maxay tahay xadiidkan wax walbaa lagu soo dari karaa buu ku leeyahay ee nin walbaa wuxuu iska leeyahay qaala rasuulullahi sa in lagu dari karau moodayaa laakiin wixii aadan aqoonin ishaad ka tuuraysaa haddaad aqoon lahayd ma dhahdeen waxbaa lagu dardari karaa wixii lagu daray sowta laga soocaaya maaha ayb ta kale haddaad tiri aniga xadiidka ma rabo qur-aan keliyaan taag agtaa ayaan taagnaanayaa de waxay noqonaysaa waxyaabo badan meesha waa ka baxayaan salaadan inay yacni shan salaadood ay tahay qur-aanka shan salaadood toosa uma sheegin xadiidkaa sheegay duhurku inuu afar ragco yahay qur-aanka uma sheegin qaabka loo soomayo zakada qaabka loo bixinayo qur-aanku waa aatu zakata unbuu yidhi zakada dhiiba maxaa see loo bixinayaa yaa la siinayaa ma sheegin qur-aanka sunada nebigu unbaa sheegtay marka ninkii yidhi anuu qur-aan keliyaan ku gaabsanaya sunnadana ma rabo siduu u tuka lahaa isagaa laga rabaa marka iyo sidii uu sakadii u dhiibi lahaa iyo siduu u soomi lahaa ma soo helay ayb nabiguna sala allahu alayh waali wasalam dad noocaas inay soo baxayaan waa sheegay oo wuxuu yidhi yaanan laa ulfiyanna axadan axadan minkum yaanan arkin qof idinka idinka mid ah mutaki-an calaa ariikatihi isagoo sariirtiisa ku dangiigo shabcaana dheragsan ya-tiihi اlmru min amrii waxaa u imaanaya arrin aniga arrinkayga ka mida xadiidkayga u imaanayo fayaquulu markaasu wuxuu dhahayaa laa maya ma qaadanayno maa wajadnaahu fii kitaabillaahi waxaan ilaahay kitaabkiisa ku aragno akhadnaahu waa qaadanaynaa wamaa laa taraknaahu wixii qur-aanka aan ku jirinna innaga shaqadeenna maaha waa ka tegaynaa taas yaanan arkin buu yihi nabiga sal ll ly slam waxaan arkay buu yidhi marka wixii alla ou ar waxaan aniga xarimo allaa xarimay wixii aniga aan xalaaleeyana alla xalaaleeyey nebiga xaggee wax kale k wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaaci lwaliin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ahe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan ayaan dirnay rusul min qablika adiga hortaa ayaanu dirnay fii shiyaci alwaliina kuwii hore ummadahooda dhexdooda ayaanu dirnay wamaa ya'tiihim uma imaanin wamaa kaana ma uunan ahaanin ya'tiihim inuu u imaanayo kuwaasi min rasuulin ay rasuulun rasuul inuu u imaanayo ilaa kaanuu waxay ahaayeen yasta yastahzi-uuna kuwii ku jeesjeesaya bihi rasuulka kadalika sidaadaas oo kale ummadaha hore sidii aan u gelinay istiizaaga iyo jees-jeeska quluubtooda kadalika sidaadaas oo kale ayaan nasluku u gelinaynaa hu jees-jeeska fii quluubi lmujrimiina mujrimiinta quluubtoodaan u gelinaynaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan bihi ma rumaynayaan rasuulkii ama alla ma rumaynayaan ama bihi bilqur'aani ma rumaynayaan walxaal qad khalad iyadoo ay tagtay sunnatu lwaliina dadkii hore sunnadoodii iyo dariiq dariiqadoodiina ay tagtay halkanna marka wuxuu alla ka waramayaa ummad walbaa rasuulkeeda inay ku jees-jeestay ee nebi walbaana in lagala hor yimid jees-jees oo alla wuxuu yidhi walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan dirnay markaa rusulan baa loo qadarayaa meeshaas mafcuulka arsalna min qablika adiga hortaa rusul ayaan dirnay fii shiyaci alwaliina fii umami alwaliin ummadihii hore dhexdoodaan rasuul ku dirnay marka waxaa weeyaan min idaafati shayi ilaa nafsihi waay shiyac iyo awaliin isku mid waay waa masjid uljaamic oo kale idaafada noocaas marka basriyiintu marka iyagu yacni marka waa awilayaan ayb fii shiyaci alwaliina fii shiyaci umami lwaliina bay leeyihiin kuwii hore ummadahoodii kooxdoodii dhexdoodii ayaanu ku dirnay wamaa ya'tiihim wamaa kaana ma uunan ahaanin maadi baa laga laqbaynaa meeshaas wamaa kaana ma uunan ahayn ya'tiihim inuu u wamaa kaana ma ahaanin ya'tiihim inuu u imaanayo min rasuulin ay rasuulun rasuul ilaa kaanuu waxay ahaayeen yastahzi-uuna kuwii ku jeesjeesayo bihi rasuulkaa kuwii ku jees-jeesaya unbay ahaayeen culimada marka waxay yidhaahdeen aayaddani waxay daliil u tahay calaa ana kula waaxidin min alrusuli kaana mubtalan bidaa'ifatin min almushrikiin nebi kastaa waxaa lagu imtixaanay koox mushrikiinta ka mid ah ayaa lagu imtixaanay ayb rasuulna markaa dacwadii uu la yimid marnaba yacnii kama marnaanin in lagu muqaabaleeyo looga hor yimaado jees-jees iyo istihzaa marka ninkii jees-jeeso marka yeelkadii inta marka atbaacu rusulna waxay u tahay arrintani iyaga laftooda sabarsiinay u tahay kadalika sidaadaas oo kale ayaanu nasluku u qaadsiinaynaa hu istihzaaga damiirka marka istihzaaga loo celinaya wasalku huwa lidkhaalu waa gelintaa la yihaha salkiga ayb salakahu yaslukuhu salkan marka ay idkhaalan weeyaan waa gelin kadalika sidaadaas ummadihii hore sidaan kufr istihzaaga iyo kufriga quluubtooda u gelinay sidaadaas oo kalean nasluku u gelinaynaa hu istihzaaga iyo jees-jeeskaa fii quluubi lmujrimiina mujrimiinta quluubtooda dhexdiisaan u gelinaynaa aayaddanna marka qadariyada ayay radin ku tahay nimanka marka aan qadarka rumaysnayn ama qadarka inkirayo oo dhahayo ilaahay waxma baadiyeeyo waxna ma hanuuniyo addoonka isagaa hanuunka iyo baadida isagaa abuurto oo samaysto qolooyinka qabee muctasilada ayaa marka aayadda ay radin ku tahay maxaa yeeley allah isagaa isu tiiriyey oo wuxuu yidhi kadalika naslukuhu innagaa gelinayno marka qalbigooda allah gelinayo ilaahay cilmigiisa wuxuu ogsoon yahay kuwaasi qalbigoodu inuunan laa-iq u ahayn kuna habboonayn hanuunka sidaabuu alla og yahay laakiin iyaga waa dooranayaan dabcan iyagu doorashaday leeyihin kufrigaa iyagaa ikhtiyaarkooda ku dooranaye ilaahay intuu qoorta qabta ma qadaanqadinayo ma dhexgelinayo leanna shay dadka haddii la qasbo in inta la qasbo haddana la cadaabo suuragal ilaahay iska dhaaf inay alla ku noqoto suuragale adigaan bani aadamka kaama suurtoodo nin intaad lugaha ka xirxirto gacmaha ka xirto inaad ku qasabto orod haddaad ordi weysana waa ku dilayaa war ninkan iska dhaaf baa lagu dhahayaa ninkan aad adiguba xirxirtay orod kama suuragal ahee mawaalan tahay baa lagu leeyahay nacam ee ilaahay subxaanahu watacaala marka qofkani ma qasbaya mana dirqinayo ogow nacam ikhtiyaarkiisau gaalnimada ku aadaya rasuul buu usoo dirayaa caqli buu u yeelayaa ikhtiyaar buu siinayaa laakiin de waxa uu dooran doono ilaahay waa qoray isagaana og adiga marka cilmiga alle xujo kuu noqon maayo marka oo ma dhehi ma dhihi kartid aniga de ilaahay baa ii qadaray wuxuu kuu qadaray miyaad og tahay adiga ilaahay ma ogid inaad ku marmarsiyoto maaha marka laa yu'minuuna ma rumaynayaan bihi alla ma rumaynayaan ama bihi bilqur'aani u celi haddaad doontana bihi ba-da sababiye ka dhig laa yu'minuuna ma rumaynayaan bihi bisababihi gelintaa la geliyey quluubtooda istihzaaga dartii rumayn maayaan labadaaba ibnu cadiya waa sheegay waqad khalad walxaal qad khalad waxaa tegay sunnatu lwaliina kuwii hore sunnadoodii iyo dariiqadoodii iyo habkii ay ku socdeenna way tagtay iyadoo marka qoladaana sidaa ku halaagsameen oo dariiqadooda inay alla caasiyeen ku kufriyeen la halaagay ay ahayd bay kuwanna sidii ku jiraan walow fataxnaa calayhim baaba min aلsamaaءi fadalluu fiihi yacrujuun halkana alla wuxuu ka waramayaa madax adeygooda inta uu la egyahay ama heerka uu gaarsiisan yahay walow haddii fataxnaa aan furi lahayn calayhim ay lahum iyaga haddaan u furi lahayn baaban irid haddaan u furi lahayn min asamaa'i samada xaggeeda aan ugaga furi lahayn fadalluu markaa ay ahaadaan yacrujuuna kuwii fuulayo fiihi fi lbaabi iriddaa kuwii fuulayo ay ahaadaan laqaaluu waxay dhihi lahaayeen inamaa sukirad waxaa la xiray un absaarunaa aragyadeennii baa la xiray bal ee naxnu anagu qowmun qolo ayaan nahay masxuuruuna la sixray takhayul iyo waxaani waa wax annaga aan ismoodsiinayne wax jira maahan bay dhihi lahaayeen inta madaxadeegooda uu leegyahay haddii samada irid looga furo jaranjarana lasoo albaab laga furo jaranjarana markaa yacni dhulka loogu soo dejiyo oo ay iyagoo arkaya koraan oo ay albaabkaa galaan waxay dhahayaan indhaheenii unbaa indha sarcaad baanu lagu riday bay dhahayaan indhaheenii baa markaa la xiray ee waxaani wax marka dhab a ma aha marka nimankani madaxadeygaas baa haya waxba ha ka sugin walow haddii fataxnaa aan u furi lahayn calayhim ay lahum iyaga calayhim bimacnaa lahum baa laga laqbaynaya lahum iyaga haddaan u furi lahayn baaban irid haddaan u furi lahayn min asamaa'i samada xaggeeda aan uga furi lahayn fadalluu markaa ay ahaadaan ay fasaaruu ay ahaadaan markaa kuwan marka kufaaru quraysh yacrujuuna kuwii koraya fiihi fi lbaabi iriddaa dhexdiisa kuwii koraya oo gelaya ay ahaadaan laqaaluu waxay un dhihi lahaayeen inamaa sukirad waxaa un la xiray sukirad asakru waxaa weeyaan asaddu waa xiritaanka asalkana waxaa loo isticmaalaa saddu lbadqi lianlaa yanfajir biyaha marka ay meel marayaan meel laisleeyahay armay biyaha soo jabsadaan marka la xiro meeshaas marka la xiro si biyaha aynan meesha uga soo gelin xiritaankaasaa yacni ayaa loo isticmaalaa ayb marka yani ama marka waaa walidalika waxaa le hada lbaabu musakarun waa mid la xiray iyaga marka laqaaluu waxay dhahayaan inamaa sukirad waxaa la xiray un absaarunaa aragyadeenii baa la owday oo la daboolay indhihii baa nalaga daboolay oo waa la nala indha sarcaadiyey bal ee naxnu anagu qowmun qolaan nahay masxuuruuna la sixray oo la falay indha sarcaad iyo takhayul annagaa ismoodsiinay inaan meeshaa fuulnay oo samadii irid iriddeedii aan galnaye waxaasi wax jiraba maaha sidaa bay la soo istaagayaan niman marka maxsuusaadkii inkirayo ee wax qeyb ah adiga ma ka dhaadhicin kartaa way marka walaqad jacalnaa fi الsamaaءi buruujan wazayanaaha lilnaadiriin qudrada allah marka halkan alla uu ka tilmaamaya walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah jacalnaa waxaanu yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujan ayaan yeelnay xidigo waa weyn wazayannaa waan qurxinay haa samadii baan qurxinay linnaadiriina kuwa fiirinayaan u qurxinay waxafidnaa waan ilaalinay haa samadii baan ilaalinay min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantii baan ka ilaalinay shaydaanka oo rajiimin marjuumin la fogeeyey oo yacnii la rajmiyey la lacnaday ilaa man laakiin man man ilaa man laakiin man axad istaraqa xaday assamca maqalka xaday khadafahu weeyaan kaasi waa soo dafayaa warkaasi ayb amase inaad ilaada itisaalkeeda kuwadoo mutasil istithnaa mutasil ka dhigto ilaa man maahane yaanan ka xifdinin istaraqa xaday assamca maqalka soo xaday fa atbaca markaa waxaa raacay hu isaga oo haleelay shihaabun yacnii dhimbil mubiinun cad ayaa markaa yacni kaa haleeleyso oo raacayso walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee jacalnaa waxaanu yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda waxaanu yeelnay buruujan xidigo ayaan yeelnay wazayanaa waan qurxinay haa samadii lilnaadiriina kuwa fiirinayaan u qurxinay oo samadan aad bay u qurxan tahay waxafidnaa waan ilaalinay haa samadii baan ilaalinay min kulli shaydaanin baan ka ilaalinay shaydaan kasto shaydaanka oo rajiimin marjuumin la lacnaday oo la fogeeyey ilaa man maahane axad iyaga ka mida oo istaraqa xaday assamca shaygii la maqlayay soo xaday maaha fa atbacahu markaa ou haleelayoo ka daba tegay kaasi shihaabun dhimbil ay ka daba tagtay mubiinun cad kaa maahani oo midkaa isaga ilaahay baa imtixaaniya dadkii ku fidnaynayo waa intay iskorkoraan ayay marka samadii xaggeeda marka u korayaan waxbay dhagaysanayaan waxaa la xukumaya malaa'igta loo sheegayo markaabay marka intay soo qaadaan midka ugu koreeya uu soo dafo ayaa kan ka hooseeya kusoo tuurayaa isagana kii kasii hooseeyay buu ku tuurayaa xidig ayaa marka ku dhacayo dhimbil ah mararka qaar marka iyagoon dhulka keenin bay dhimanayaan baaba-ayaan mararka qaarna waxaa laga yaabaa ka u dambeeya inuu dhulka keeno oo uu fakado markaasay iyagiina dadka yacnii faalka dhigo iyo kuwa caraafiinta ah oo ayaga awliyaa-u shaydaanka ah ayay dhagahooda marka waxaa uga ayay ku dhibcinayaan shaygii uu soo maqlay buu marka sagaashan iyo sagaal beenood buu ku darayaa markaasuu sheegayaa dad baa u imaanaya marka qeyb buu ka waramayaa wixii samada laga maqlay baa laga yaabaa qeybtii yarayd inuu waafaqo sagaashan iyo sagaal beenoodna marka uu sheego dadka beentaas ma arkayaane waxay arkayaan oo keliya halka mar ee uu wax waafaqo waaqicii iyo sidii uu sheega iswaafaqayo maalin heblaayo sooma xasuusatin sooma xasuusataan ninkii hebel ah waxaas uu sheegay waana dhaceen intaa unbaa war laga hayaan beenta kale oo uu sheegayo oo dhan ma ma arkayaan taana marka ilaahayda waa ka owdi karaaye dadkaasaa lagu imtixaanaya marka ilaadan marka waxaa laga dhigi karaa marka istinaa mutasil munqaticna waa laga dhigi karaa haddaad mutasil ka dhigto waxaad leedahay ilaa man axad maahane iyaan laga ilaalinin marka istaraqa xaday asamca maqalkii soo xaday ilaada haddaad munqa istinaa munqadic ka dhigtana bimacnaa laakin waay laakin man qofkii axadkii istaraqa xaday assamca maqalka soo xaday khatafahu midkaa waa dafayaa fa atbacahu waxaa haleelay shihaabun ayaa haleel ayaa haleelayo dhimbil dhimbil dhimbisha oo mubiinun cad walarda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasiya aayaddan marka iyada hadda aan soo dhaafnay alimaam alcalaama almufasir alusuuliyu maxamed alamin ashanqiiti kitaabkiisa adwaa ulbayaanka aayadahan iyo aayado kaleba yaa wuxuu uga hadlaa masaladan ah dadku marka cirki ma la aaday oo cirki ma tageen oo dayixi ma la tegay cirki ma la aaday masaladaas marka aaya tafsiirkiisa marka aayadahan iyo markuu fasirayuu soo qaataa wuxuuna leeyahay marka iyo aayadda suuratu saad jundu maa hunaalika mahzuumun min alaxzaab iyo markaa wuxuu leeyahay waxaan ay sheegayaan gaaladu warkoodana warda qof hiqa ah oo lagu kalsoon yahayna maaha waa fajaro kafara ah warkooda lama rumayn karo cid hadda samadii ka warqabto oo og oo nimankani waxbay isku soo sawirayaan jawi waxbay sawirayaan jawigaas baa marka waxay leeyihiin samadii baan tagnay see looga rumaysana yaa yaqaan samadii jawigeedii marka wuxuu leeyahy lagama rumaysan karo aayaduhuna waxay tilmaamayaan samada in shayaadiinta laga ilaaliyey yaa ka shaydaansan kuwaan buu leeyahay marka halkaa marka wuxuu leeyahay adilo badan buu keenayaa marka mana ma tegin buuna uu tilmaamayaa aayado badan buu isu keen keenayaa halkaas marka meeshaas baa marka aayadan uu kaga hadlay ayb iyaga laftoodana marka waa isku haystaan qoladan laftooda cirbixiyeenada lagu magacaabo ama kuwan iyagu marka astronomiga iyo waxaas ka shaqeeyo ama kuwan iyagu marka hay-adahan qaabilsan dayax gacmeedyada iyo waxyaabahaas iyaga laftooda qaar waxay ka qoreen buxuuth inaan weli samada la tegin iyaga laftoodii baa qaar ka qoray bacda mudda markuu sheekhu sidaas masaladaa u taqriiriyey dad badanaa ku qabsaday dad baa ku qabsaday iyaga marka dabcan aan cilmi waxba ugu qabsanino uun waxaan marka ilbaxnimadan hadda jirta uun isku dhiibay markii dambe haddana nimankii iyaga laftoodii baa qaarkood qaarka kale ku radinaya oo meeshii lama tegin oo meelo ka sokaysa iyo waxbaa la tegay dhahayaan walarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya wamadadnaa waan fidinay alarda dhulkii baan fidinay madadnaa waan fidinay haa ardadii dhulkii baan fidinay wa alqaynaa waxaanu ku ridnay fiihaa ardadii dhexdeeda waxaanu ku ridnay rawaasiya jibaalan buuro ayaanu ku ridnay buuraha oo rawaasiya adag oo qotomo yacnii buuro sugan oo dhulka korkiisa ku qotomo wa ambatnaa waxaanu dhalinay fiihaa fi lardi ardada dhexdeeda min kulli shayin shay dhammaantii xaggiisa ayaanu ka dhalinay wax mawsuunin shayga oo mawsuunin la qadariyo ama la tiriyo macduudin muqadarin yacni jaan go-an wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiihaa dhulkii dhexdiisa macaayisha nolol ayaanu idinkaga suuragelin oon idinkaga yeelnay waman ayaanu idin yeelnay dhulkii dhexdiisa lastum idinku aydnan ahayn biraasiqiina kuwii arsuqaya lahu isaga mankaasi wamadadnaa waan taagnay alarda dhulkii baan fidinay madadnaa waanu fidinay haa dhulkii wa alqaynaa waxaanu ku ridnay oon ku tuurnay fiihaa ardada korkeeda rawaasiya jibaalan buuro rawaasiya qotomo ayaanu dhulkii ku miisaanay oon uga dhignay marka miisaan si dhulkii marka uunan dhinac ugu badanin buurahan marka dhulka saad u socoto waxaad arkaysaa meelna waa dhul siman meelna dhul taag yar leh haddaad ka baxdo xoogaa taag kaloo yar leh meelana buuro dhaadheer baa ku yaalla haddaad dhulka u fiirsataan buurahaasi marka macnay ku fadhiyaan ee ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waalqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum dhulka ilaahay wuxuu ku riday buuro sugan si aynan idinla dheeliyin dhulkaa marka lagu miisaamay buurahani waambatnaa fiihaa waambatnaa waxaanu dhalinay fiihaa fi lardi dhulka dhexdiisa min kulli shayin shay dhammaantii xaggiisa ayaanu wax ka dhalinay ayb shayga oo mawsuunin la qadariyo shayga oo mawsuunin la yacni macduudin la xisaabo shayga oo mawsuunin muqadarin la qadaro la jaangooye intaba marka mawsuuninta waa lagu macneeyey ayb waxyaabaha marka qaar marka ambatnaa fiiha buurahayba u celiyaan marka alimaam lbaqawi wuxuu leeyay waqiila yacni fi ljibaali damiirkaa fii hada buuraha loo celiyaa haddii marka buuraha loo celiya wuxuu yihi wahiya jawaahiru min aldahabi wاlfidati wاlxadiidi wاlnaxaasi wagayriha buurihii marka waxaa laga qodayaa marka dahab waxaa laga qodayaa fida waxaa laga qodayaa naxaas waxaa laga qodayaa dhagxaan qaali ah waxaa laga qodayaa bir ayb godad dhan soo ma arkaysid marka laga qodaya dheemanka iyo dahabka iyo laga soo saaraya oo inta markaa la jebiyo oo la qarxiyo ayaa marka waxaa laga tegayaa marka gunteeda hoose ayaa dahab iyo wax lagala baxayaa waxaan myniska hadda godadkan marka ama dahabka laga qodo ama dheemanka laga qodo ama laga qodo uraniumka iyo laga qodo waxyaaba fara badan baa dhex yaalla marka meeshaas waambatnaa fiiha ay fi ljibaali min kulli shayin baanu kasoo ayaanu ka dhalinay mawsuunin la qadariyo dahabkaasaa ka mid a fidadaasaa ka mid a aad baa loo qadarina ayb oo ninkii marka wax badan ka yaqaano culuumtaas geologiga iyo waxyaabahaas wax badan ka yaqaano dhulka waa u kala cabiran yahay meel dahab baa ku jiro meel rinji baa ku jiro meel waxaa ku jiro dhagax qaali ah meel eber a male dhulkan buurihiisa iyo waxyaabihii wixiisaas oo dhan haddana waad aragtaanoo marka hadda kuwii markaa meelihii kale marka laga dhameeyey oo hadda ummadahan kale ajaanibka markay dhulkoodii ka dhameeyeen wixii ku jiray midkan dihi dihan ayaa la iskugu yimid marka dadkiisana waa la mashquulinayaa marka waxaa lagu mashquulinayaa ama dagaal ama qabyaalad ama wax kalaa lagu wax aan macno lahayn yaa lagu mashquulinaya iyaga isma rabaan iga kac iga kac riix xaggan aad yaa lagu mashquulinaya maxaa la rabaa waxa gacantooda ku jiraa la dhammayna marka la dhammeeyo waxa gacantooda ku jira waa tuugsanayaan dhulkii wixii khayraad ku jira iyagaa la baxayo dadkiina wixii ay ka faa-iideysan lahaayeen waa lagu ciriirinayaa marka adiga lagu ciriiriyood miskiin noqoto wixii laguu yeeriyo waa ogolaanay marka muddo badan baa waxaa markaa dadka loo yeeriya maya haa intan waa rabnaa intan ma rabno laakiin marka intan ma rabno ay dhammaanayso waxay tahay waa marka adiga khayraadkaagii inta loo soo dhigto kaagiina adiga aada maamulan weysa kaagii marka adiga aada yacni maamulan weyso dagaal un ku mashquulsho bis marka wax dagaalka maxaa lagu keenaa marka intaasa ku jirnay waxaan ku keeni lahayn ayb waxyaabaha marka qofka inuu aada uga fekero oo marka maskaxdii dadku dadka weliba waayeelkaa iyo dadka wax dadka dhihi kara iyo yacni ummadani marka inta aanay dhib ku dhicin inay u digaan waay waxaa la yidhaha qad acdara man andar mar dambe un waxaa imaanaysa marka kuwa isdilaayo kana uusan dhul haynin kana uusan maal haynin marka dhulna la waayo maalna la waayo ee nin walbaa marka shalay waa qaldanayn iyo sanad hebel yacni waa qaldanayn iyo qaladaan ku dagaalamayna waxay taraysa mara qad acdara man andar wajacalnaa lakum fiiha macaayisha wajacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiihaa ardada dhexdeeda waxaanu idinkaga yeelnay macaayisha nolol ayaan idinkaga yeelanay wax lagu noolaado waa cuntadii cabitaankii labiskii intaba wax lagu noolaado waman ayaanu idinkaga yeelanay dhulka dhexdiisa lastum idinku aydnan ahayn biraasiqiina kuwii arsuqaya lahu mankaasi yacni kaasi marka waxaa marka aydnan arsuqayni idinka aydnan arsuqaynin oo la idin yeelo waa xoolaha oo xoolihii marka allah arsuqo biyaha ilaahay baa siiyo baadkana allah u keeno idinkaana la idin yeelayo idinkaa dhaqanayo iska leh ayb man baa laga cabiray marka bimacnaa un waxaa weeyaan marka inkastoo manta caaqil ay ku dhacdo haddana laakiin mararka qaar si kalena way u dhacdaa wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum wain min shayin wamaa min shayin shay ma jiro ilaa haddii uu jiro cindanaa inaga agteenna agteenna khazaa'inuhu kaydadkiisa iyo qasnadihiisu ay ahaadeen agteenna ay ahaadeen wamaa nunazilu ma dejinaynahu isaga kaasi ilaa biqadarin baan dejinaynaa qadar qadarka oo macluumin la yaqaano in go-an oo la yaqaano ayaanu soo dejinaynaa wa arsalnaa waanu dirnay alriyaaxa dabaylihii baan dirnay lawaaqixa xaal ay yihiin kuwii riman oo markaa yacni iyagu yacni waxbac riminayo ama yacni culus fa anzalnaa waxaanu dejinay min asamaa'i daruurta xaggeeda ama xagga kore waxaanu kasoo dejinay maa-an biyo fa asqaynaakumuuhu waanu idinku waraabinay biyahaasi wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kuwii yacnii kaydin karo ama yacnii kuwii markaa wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kuwa markaa bakaarto lahu biyahaasi kuwii idinku markaa yacnii khasnado ku xirto biyahaasi idinku ma tihiin innaga unbaa marka xaggeenna ay ka imaanayaan furayaalka qasnadahaasi idinku ma haysaan wain min shayin wamaa min shayin intu marka waa naafiyo waaye minta ku jir kala dambana waa zaa'ida maadaama ay nakira ka daba martay wain min shayin wamaa min shayin waay shay ma jiro wamaa shay-un shay maba jiro ilaa haddii uu jiro cindanaa inaga agteenna waxaa ahaaday khazaa-inuhu qasnadihiisa agteenna u ahaaday wax allaaleh qasnadihiisa inaga agteenna ay ahaadeen wamaa nunazilu ma dejinaynahu kaasi shaygaasi ilaa biqadarin baan kasoo dejinaynaa qadar oo macluumin la yaqaano in la yaqaanaan kasoo dejinayna roobkii in ilaahay ogyahay ee dhulka beeraha kasoo baxaya in ilaahay ogyahay wax allaale waxa xagga alle laga soo dejinayo qadar macluum ah baa lasoo dejinaya likulli ardin xaddun dhul walbaa xad bay leedahay muqadarun la jaangooyey oo samada marka dhibic kama soo da-do ilaa malag baa kaxaynayo meeshii ilaahay doono ayuuna ku di-inayaa waxaan marka dadku ay qaylinayaan ama yacnii waxbaa nugu yar iyo daaqaa nugu yar iyo waxaan ay dadku marka qay wax allaale wixii ilaahay kaydadkiisa iyo qasnadihiisa ku jiray alla uu doono inuu dadkan siiyo wax macluuma meesha la geynayo iyo me iyo inta ay la eg yihiin ilaahay agtiisa waa ku laga ogyahay wa arsalnaa waxaanu dirnay arriyaaxa dabaylihii baan dirnay lawaaqixa xaal ay yihiin kuwa wax bacriminayo ayacni lawaaqixa marka dabayshu dabcan marka waxbay bacriminayaan oo geedaha qaarkood geed miroodka weliba iyo ubaxa iyo waxaa jira marka qaabab marka miruhu uu ku bato oo markaa bacriminta dalci iyo mataac iyo waxyaaba marka culumtan marka syniska weliba beeraha botaniga iyo waxyaabahaas aada loogu daraasayaa jiro marka shaygan marka geedkan buu ama ubaxan buu geedkan ubaxiisu kasoo qaadayaa mid kale marka dhadigiis buu ku tallaalayaa lab iyo dhadig buu isugu tallaalayaa dabayshii baa qaadayso shinidii baa qaadayso wahaakada ayb marka dabaylihii baan diraynaa lawaaqixa xawaamilana waa lagu fasiraa iyagoo markaa yacni culus maxay la culus yihiin biyihii roobka faanzalnaa waxaanu dejinay faanzalnaa waxaan dejinay min asamaai samada xaggeedaan kasoo dejinay maa-an biyo faasqaynaakumuuhu faasqaynaakum waan idin waraabinay hu biyihii baan idinka idin waraabinay waawdan marka waa lil ishbaac bay meesha u taallaayo damiir iyada hadda maaha wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kuwii kaydadka biyaha haysto wamaa antum idinku ma tihiin bikhaasiniina kuwii kaydiya lahu biyahaasi kuwii kaydiya ma tihiin macnaha waxaa loo jeedaa biyaha qasnadahooda idinku ma haysataan oo ilaahay unbaa haysto ayb marka wuxuu leeyahay bikhaasiniina lahu kuwa idinku marka ma tihiin yacni lmadara roobka ayaa ayuu ujeedaa fii khazaa-inina buu ku jiraa laa fii khazaa-inikum idinka qasnadihiina kuma jira roobka wa qaala sufyaanu bikhaasiniina bimaaniciina kuwa diido ma tihiin idinku lahu yacnii biyahaasi kuwa mancin karo oo diidi karo oo joojin karo idinku ma tihiin labadaas macnaa ku jira wa inaa anagu la naxnu inagaa nuxyi noolaynayno wanumiitu dilayno wanaxnu inaga ayaa alwaarisuuna kuwa dhexlaya dhulka ah inagaa khalaa'iqdoo dhan noolaynayno khalaa'iqdoo dhanna inagaa dilayno markaan dilnana falaa yabqaa xayun mid nool ma harayo siwaana anaga naga soo haray buu alla leeyahay waana markuu ilaahay leeyahy liman ilmulku lyawma lilahi lwaaxid اlqahaar ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimnaa waanu ogaanay almus waan ogeynay almustaqdimiina kuwii hormaray minkum xaalay idinka idinka mid yihiin bani aadamka ummadihii hormaray walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe calimnaa waan ogaanay almustakhiriina kuwa dib maraya ummadihii horeyo kuwii dambaba axwaashooda waan ogaanay cabdullaahi bn cabaas marka almustaqdimiina wuxuu ku fasiray alamwaat dadkii dhintay almustakhiriinana kuwa hadda nooloo jooga way kuwa dhintay iyo kuwa nool labada waa ogya qaala shacbiyu wuxuu yihi alawaliina walaaakhiriin ummadihii hore iyo ummadaha damba cikrima wuxuu ku fasiray almustaqdimuuna min khalqi illaahi wlmustaakhiriina man lam yakhluq illaah kuwa alla hore kuwa alla abuuray mustaakhiriintana waa kuwa unan alla abuurin ayb tafaasiir badan baa marka ku jirta xasanulbasri isaga wuxuu yihi kuwa daacada ku hormaray iyo kuwa dib maray oo daacadii ka gadaal maray oo ka caajisay intaba waa ognahay ayb waxaa kaloo lagu fasiray waqiila almustaqdimuuna fi sufuufi fi salaati kuwa salaada marka la tukanaya safka hore ku tukanaya waalmustaakhiruuna fiiha iyo salaada sufuufta kuwa dib marayo intaba marka waan ogaanay wadalika kaana marka wuxuu ahaa ana nisaa-a haweenka kuna yakhrujna ilaa salaati ljamaacati bay usoo baxayeen fayaqifna waxay istaagi jireen khalfa rijaali ragga gadaashooda fa rubamaa waxaa iska dhici jirtay mararka qaar kaana min arijaali ragga in laga helo man qof fii qalbihi riibatun dadkaa tukanaya salaada u imaanaya nimanka xoogaa nin marka qalbigiisu wax ku jiraan oo haweenka iyo waxaa u mohanayo fayata-aharu ilaa aakhiri sufuu ilaa aakhiri sufuufi rijaal gadaal buu marayaa marka sufuufta nimanka kan ugu dambeeyuu maraya wa min annisaa-i haweenkana waxaa iska dhacaysa man kaanat fii qalbihaa riiba mid iyadana qalbigooda xoogaa wax ku jiraan fatataqadamu waa soo hormaraysaa ilaa awali sufuufi nnisaa bay usoo hormaraysaa si markaa yacni ragga ay ugu soo dhowaato walidalika nabigu wuxuu yihi khayru sufuufi rijaali awaluhaa wa wa sharu sufuufi rijaali aakhiruhaa wa khayru sufuufi nnisaai aakhiruhaa wa sharuhaa awaluhaa naagaha marka safka u dambeeya u khayr badan leanna nimankay ka fogaanayaan safka ugu soo horeeyo iyaga nimankay usoo dhawaanayaan marka ma fiicin haweenku ragguna waa cagsi kuwaa marka ilaahay wuxuu leeyahay waa ognahay kuwa marka masjidkii safka gadaal ismarinayo safka gadaale ugu tukanayo haweentaa marka inuu arko haweenta iyadana safka hore imaanayso si nimankaa marka dambe iyo ay markaa u aragto kuwaana ilaahay waa ogyahay sidaana aayadda waa lagu macneeyey ayb macaanidaa dhan marka aayaddu way ku jirtaa wa ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa yaxshuruhum dadkii ururinayo kulminayo inahu isaga rabbigaa xakiimun mid falsan waayo xikmad badan caliimun ogaal badanoo cilmigiisu wax ka qarsoonaanayo aynan jirin hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed